weli waxaa sansaan colaadeed laga dareemayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo shalay ay ka dhaceen dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa booliiska iyo maleeshiyaad kuheyb ah bajaajle maalin ka hor lagu dilay bartamaha magaalada kaasi oo lagu magacaabi jiray yaasiin cali sane dagaalkaasi oo ka dhacay saldhigga booliiska magaalada ayaa sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca saddex ruux oo kale oo shacab ah oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay sidoo kalena ay qayb ka yihiin wararkii ugu dambeeyey ee saakay aan ka helayno magaalada ayaa waxa ay sheegayaan in weli ay jirto cabsi ku aadan in dagaal kale uu dhaco maadaama maleeshiyaadka ay tilmaameen inaysan ku qancayn wax aysan ahayn inay gacanta ku dhigaan askariga dilay wiilkooda oo ku jira gacanta dowladda ciidamada militariga ayaa kala dhex galay ciidamada booliiska iyo maleeshiyada beeleedka ee dagaalamay waxaana lagu wareejiyey ciidamada militariga askarigii ka tirsanaa ciidamada dowladda hoose ee magaalada beledweyne ee dilay daroowalka moota bajaajlaha waxaa socota waan waan lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisada laguna soo afjaro iyada oo oday dhaqameedyada iyo waxgaradka magaalada ay wadaan dadaalo xoog leh oo looga hortegayo in dhiig kale uu daato hase yeeshee waxaa jirta in xalay magaalada beledweyne laga dareemaya hub urursi iyo diyaargarow dagaal oo ay wadaan labada beel ee xurgufta u dhexeysa ee kasoo kala jeeda mootabajaajlaha la dilay iyo askariga dilka loo heysto mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle sida muuqata indhahooda ma qabtaan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada beledweyne una baahan faragelinta qaarkood xildhibaanada ah waxa ay ku mashquulsan yihiin sidii ay mooshin uga diyaarin lahaayeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo qudhiisa ku jira difaac ah in uu iska hortago mooshinka ay ka wadaan xildhibaanada